shirikumo lagu ka hadalay arrimaha ammaanka degmada muqokori iyo sidii lagu horseedalahay waliyaabaha liidka ee amniga iyo weliba qabanqaabiday wasaaradda arrimaha amniga gudaha hirshabeelle weliba shirku ku qeybgalay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha amniga gudaha hirshabeelle gudoomiyaha degmada taliyaha saldhigga booliska odayaalka dhaganka ururada dhallinyarada iyo haweenka xanakumada ee qeybaha bulshada ee ku qeybgalay shirkiyo taliyaha saldhigga booliska oo markore ku hadalyan sidii in degmada linghela saldhigyo ciidan booliise waxaan codsanaynaa marka oo keliya gaari gaadiidka ugu shaqeynaa in la helo dadku gaadiid ma haystaan taliya haddii meel wax ka dhaashil dhaco ama accident meel ka dhaco wax shay wax lagu aado oo gaadiidu ma jiraan ciidankii aadina ciidanka meeshan jooga waa ciidan militariya booliska in asaga laftiisa lasoo dhammaystiro aadaan uga codsanaynaa oo maaragtay si degmooyinka kale u shaqeeyaan gaadiidka inta u howlgalaan in xaruntii la dhiso ciidanku ku howlgeli lahayna la dhiso ayadana waa codsanaynaa annaga hadda baahida ugu weyn oo maanta ugu hadlayna meeshaan wax kale ma ahan waa xagga oo amniga xagga amniga ee degmada muqokuri maasha allah aad buu u fiican yahay waxa qabada kama jiraan rag iyo dumar iyo odayaal dhaqameedka dhammaan waa dad isku xiran oo amniga ka shaqeeyo codsigeena koowaad uga hadlayna meesha wuxuu kamid yahay inaa booliskiina loo soo dedejiyo xarumahu ku shaqey lahay gaadiidkoo ku shaqey lahaa wax ku qaba lahaay inaa naloo soo dedejiya ayaan codsaneynaa horeyna mar walbana waa uga hadalnay haddana waxaan kasii hadlaynaa booliska annaga dumar ahaan haddana aada u xiiseyneynaa booliska
degmooyinkii ugu dambeeyey ee moqokori ay ka mid ahayd haddana degmooyinkii ugu horreeyey ka hormarta aadaan idinku mahad celinaa reer moqokori wax allaalay wixii aniga aad aad iiga baahan tihiin oo ka talisaalkii ahana hortiinnaan taagana gadaashiinnana waa taagana garabkiinnana waa taagana
sidoo kale gudoomiyaha degmada muqokori maxamed cabdi iyo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha amniga gudaha hirshabeelle mukhtaar maxamed cabdulle iyo dhinisha ku hadlay shirka waxaan u baahannahay xarun dhaqan celineed meel dadku bil iyo laba iyo ku xirraa karo ma ahan saldhig saldhig waxaa ku xiran qof laba meelood wax lagu xiraa sideedaba qof maxkamad xukuntay meel lagu xiray leedahay oo intay ku xukuntay ku xiraan meelna bulshadaana u baahan oo waa meel dhaqan celineed hadda cangbii waalidkiisu hay waayo stejinna la geymaa maxkamadna la geymaa laakiin waa in xarun dhaqan celineed la helo codsigeenna labaad waa xaruntaas dhaqan celintaa inaan helno gaadiidka iyo booliska waxaan helaynaa labadaas markaan helno intaba waa helaynaa
maanta isbitaal ma shaqayn karo haddaamina jiran iskuul lama aadi karo haddaamina jiran ganacsi lama fura karo iridna lama fura karo hadduu amni jirin waa isla fahansana soo maaha sidaas darteed marka waa inaan qodobka ugu horre aan ka midaysannahay uu noqdaa sida amniga aan ku sugi lahayn magaaladaas muqukuri oo amniga ah oo dhiig badan u daatay oo dadka dabcan isku tashaday oo ciidamadooda amniga ayagu oo isku tashaan ay xoraysteen in amnigeeda la ilaaliyo la isku xirnaado warbixinna la soo gudbiyo booliiska si dhow loola shaqeeyo waa sax booliisku waa yaryahay waa tayo yaryahay booliisku waa la kordhin doonaa laakiin saldhigga dhismihiisa noo horreyn doona insha allah saldhiggaa la dhisi doonaa booliiskiina waa la tayi doonaa sidaasoo kale waxaa laga hirgeli doonaa saldhigga c i d dii oo dembiyada lagu baarayay maadaama degmadu ay ka fog tahay degmooyinka waaweyn ee c i d da leh maadaama ay ka fog tahay waxaa laga hirgeli doonaa xaruntii c i d da ee lagu baari lahaa dembiyada waaweyn